أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka fiidnimo qodobadaan idinku gohenana waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka bakool iyo gado faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo ka dhacay gobolka mandheera dowladda kaafirada ah ee fiinland ayaa shaacisay inay joojisay gebi ahaan kaalmadii ay siin jirtay kooxda eridada soomaaliya kataayib al ikhbaariyah ayaa baayisay filim cusub oo ah qeybta sideedaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada bakool
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
qodobadii warka ugu darkaroonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka bakool iyo gado warkaasi war kaloo ku aadan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo ka dhacay gobolka mandheera waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxmed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada garbaharey oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada xudur waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan banaadir howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda xoosh ee degmada dharkeenle ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay fariisiin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad dharcad ah waxaana ku dhintay hal askari labo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay guri uu degan yahay taliyaha maleeshiyaadka ridada ah ee dharcadka degmada kaaraan balse waa uu ka badbaaday qaraxaasi waxaana ku dhaawacmay labo askari oo ilaaladiisa ah dhanka gobolka mandheera waxaa faahfaahin laga helayaa kamiin shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka wargaduudo ee hoostaga degmada ceelqaalow bakhtiga waa lix askari oo kufaarta kenya ah dhaawacana waa afar askari oo kufaarta ah oo labo ka mid ah ay garaab tahay gubashada waa gaari kooyaal ah oo qori dhashiika u saaran yahay geesiyada islaamka ayaa si joogto ah u fuliya howlgallo qorshaysan oo ka dhan ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta mahadsanid cabdiqani dhanka kale howlgal mujaahidiintu saaka ay ka fuliyeen wilaayada bokool waxay ku dileen isaaq sangar oo ka mid ahaa maleeshiyaadka ridada ee ku sugan degmada waajid waxayna mujaahidiintu saaka ku dileen meel laba kilomitir u jirta degmada waajid dowladda kaafirada ah ee fiinland ayaa shaacisay inay joojisay gebi ahaan kaalmadii ay siin jirtay kooxda eridada soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
dowladda saliibiyadda ah ee fiinland ayaa sheegtay inay joojisay kaalmadii dhaqaale ee ay siin jirtay kooxda ridada soomaaliya arrintan ayaa waxaa shaaciyey wasiirka ganacsiga ee dalkaasi xilli uu saxaafadda la hadlayey fiinland waxay tilmaantay in kooxdii riddada soomaaliya ay ka baxday heshiis ay la gashay dowladda fiinland kaas oo ahaa in dib loo soo celiyo dadka aan sharciyada haysan ee soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi fiinland waxay sidoo kale dowladda kaafirada ee fiinland sheegtay in kooxdii riddada ay fulin weydey heshiiskaasi sidaa daraaddeedna ay joojiyeen dhaqaalihii ay siin jireen kooxdaasi arrintan ayaa waxay saameyn ku yeelan doontaa kooxdii riddada oo dhaqaalaha ka hesha dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka taasoo ay si aan xad lahayn u musuq maasuqdo mahadsaned abusheyba kataayib al ikhbaariyah ayaa baayisay filim cusub oo ah qaybta sideedaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
kataa'ib al-ikhbaariya ayaa weli baahinaysa aflaanta kooban ee ku aadan sida wilaayaadka islaamiga looga qeybiyo sakada xoolaha nool sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxayna kataa'ib al-ikhbaariya markan baahisay qaybta saddeedaad ee aflaamta lagu soo gudbinayay qaabka sakada looga qeybiya wilaayaadka islaamiga waxayna markan kataa'ib soo gudbisay deegaanka nasrudiin ee ka tirsan degmada baraawe ee wilaayada shabeellada hoose halkaasoo dad muslimiinna loogu qeybiyey xoolo isugu jiray ari iyo lo filimkan waxaa si gaara loogu soo gudbinayaa qaar ka mid a dadka masaakiinta iyo fuqarada ah gaar ahaan dadkii loo abuurayay xoolaha oo xoolo isugu jira ari iyo lo loogu qeybinayo deegaanka nasrudiin ee ka tirsan degmada baraawe ee wilaayada shabeellaha hoose dadkan ayaa loo abuurayay dhaqaalo waxaana la siinayey qaar ayaga ka mid a toban neef oo lo ah halka qaarna la siinayo soddon iyo shan neef oo ari ah
cismaan waxaa ku sheegaan timisiibkiis waa fiican yahay afar maalmood iyo lix dibi toban neef oo laba iyo cusub
waa kuwan qaar ka mid a dadkii masaakiinta iyo fuqarada ahaa ee xoolahaasi dhaqaale abuurka ah la siiyey oo ka soo muuqanaya fiidiyowga kataa'ib al ikhbaariya اسماعيل ابراهيم محمد الحمد لله فرحتي وحلا سوق خير معها waxaan joogaa waa nasrudiin waxaa la siiyey toban kaalmood waa la siiyey markii saaka saddexdii dhaxay xagga taajiraan noqday alxamdulilah ilaahay maxad iskale oo naga dhigay dad axmed tawxiid oo walimaan allahay naga dhigaa maxad iskale ciidan maxad ka gadaal waxaa kuma xasan xarakatu shabaab almujaaxidiin ah maxad iskale waxaan joogay nasrudiin marka alxamdulilah toban neef lo ah liisi allaha i barakeey kolba dadkii maaragta xoolahaas bixiyey alxamdulilah ajar iyo xasanaad allaha siiy ka bacdan gaalada allaha jebi xasan gurgurta gacantahana midig allaha soo geliy magaceedu waa xasan cali weyrle deegaankayga waa nasrudiin walaalahay muslimka gacanta kala saaq wax lii siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah abtir maalin abikar xoolo ayaa lii siiyey ari soddon iyo shan neef ayaa lii siiyey maasha allah soddon iyo shan neef aa lii siiyey magaceedu yara maxamed waxaan joogaa deegaanka masjidiin waxaa idin sheega siiya soddon shan neef oo ariga wilaayada islaamka siisa ilaahay u barakeeyo ummadda laga soo qaadan allah u barakeeyo filimkan waa qaybtii sideedaad ee kataa'ib al-ikhbaariya ay ku soo gudbinaysay aflaamtii ku aadanayd qaybinta sakada xoolaha nool sida looga qeybiyey sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga wilaayaadka islaamiga mahadsaned abu xasaan horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada bakool warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo hayaa walaalka cabdiqani maxamed maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow gaar ahaan maktabka dacwada ayaa bilihii lasoo dhaafay waday abaabulka xalaqaad lagu baranayo cilmiga sharciga ah taas oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada dadka ka faa'iidaysanaya xalaqaadka cilmiga ah waxay isugu jiraan ganacsatada ragga ah iyo dumarka harqaanley xamaali kuwa dhismada ka shaqaysta iyo sidoo kale kooxda farsamada birta idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa dhowaan booqatay mid ka mid ah masaajidda magaalada oo ay ka socoto xalqadii ugu ballaarneed ee ay wax ku baranayaan ganacsatada ragga ah waxayna halkaasi ka sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah iyagoona sidoo kale ka warbixiyey duruusta ay qaadanayaan bismillaahi raxmaan raxiim weliba kumid ahaa ardayda oo aragaas kitaabka liinka akhriyahay masaajidka maqayn may bal array isaaq aadan xasan hal marana nin dhammaay markii la maadana ninka nagahay cashar kala meelfeyle nin marahay dadka oha ku qiib galaawna waliba ilaa iyo boqol iyo wakasuuru iid iyo iida liinku faa'iidaysadii maarnay casharka haddana nin dareere gudaadkana gudaad oo iid iid aan rabshay liin fahmaa oo laku faa'iidaysado korowa faa'iido badan laku deeri magaalada wali ganacsi ee ka jari ha ku qiib galeen faa'iido badan laku deerni haddana sii wadna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anuu magaayl araaw maxamed abdi may kumid ahaa ganacsatada tiyeglow may baan nin akri ahaa allow alaa dawaabati tijaarati fil islaami kitaabkana waa muhiimu may eedan anfacayihiin dadka ganacsatada lankii ganacsatada oo kitaabkan ku faa'iidaysana mayba ere koraha landhahal awshihu wada limad eyi lankii ganacsi ee muslim amba may ere faday kitaabkan ku faa'iidaysada ومنها ما يبقى مدى خيارك خيار التجليس يا كمد الدوغو كي خيار شيء وهو كازنا الغش دغر واي والخداع خيان واي في الباء باء في جهاد الحديث عن دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر انجهدن انجهدن جهن كغدن الإبل إبل كي والغنم إرن كيب madasan suuga jiyasaan gehidengar wa minhaa mayba kumada khiyaarka khiyaarul cayab yaa kumada way in calima haddii ogaado almushtarii mushtarka cayiban a ogaadi way maa lam yakun usan hayn caaliman koka ilmila bihi bilcayabi ceebka hatu korka ilmila usan hayn yaa ka ogaadi way aanti falahu mayba lee alkhiyaaru waleeyi كم آداب البيع آداب البيع كثيرة منها عدم المغالاة في الربح نمبر لما صدق المعاملات بأي صفة البضاعة بوصفها الحقيقي دون الكذب للحديث التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء نمبر سدة السماحة في المعاملة للحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى كم شروط البيع شروط البيع سبعة لا يصح عقد البيع إلا إذا توافرت فيه سبعة شروط كو التراضي به البائع والمشتري لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم سد أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم سدح أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة للقاعدة أن كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها من غير حال ضرورة يجوز بيعها maalmaha soo socda insha allah waxaan tegi doonaa goobo kale oo ay ka socdaan xalaqaad cilmiga sharciga ah ay ku baranayaan qeybaha kala duwan ee bulshada mahadsaned cabdiqani warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh